bismillahi raxmaan raxiim waa waxaan maal ku tegay starfar waddanka kenya oo wuxuu ahaa safar shaqo oo aan ugu ambabaxay booses socday oo ahaa hawlihii udhexeeyey magaalada minneapolis iyo boosaaso barnaamijkii mataaneynta ayuu qayb ka ahaa waana maxaatay alxamdulilah sidoo kale waxaan la kulanay hay-adaha taakulaya soomaaliya gaar ahaan kuwa horumarinta ka shaqeeya sida hay-adda un habitat iyo hay-ado kale oo aan kala hadlanay qaabkii barnaamij aan uga hirgelin lahayn magaalada sida arban balanka magaalada waanu dhawaan bilaabi doona insha allahu tacaala bishan julay ee toodayna kusoo haysta oo boosaaso aanu ka bilaabi doona markii ugu horreysay oo laga sameeyo town baline inta banaan ee magaalada kasoo labada gees ee magaalada u fidayso si loo helo magaalo qaabeed habaysan oo la jaan qaada caalamka iyo sidaanu kor ugu qaadi lahayn arrimaha bulshada gaar ahaan sportska waxaan dowladda talyaanigu noogu deeqday sport companies dhamaystiran si aan dhalinyarada u hesho meelahay ku ciyaaraan kubadda basketball futsal football iyo dhammaan intii kala duwanayd ee ciyaartu ka koobnayd oo garoomada iyo youth center isku jira ayaanu ka dhisi doonaa insha allahu tacala magaalada boosaaso wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyay ee ka xirgala puntland oo sport complex dhamaystiran waxaan rajaynayaa in ay si fiican uga ciyaari doonaan uuna noqon doono stadium mustaqbal wanaagsan uhorseeda dhalinyarada naqan magaalada boosaaso waa garta marka dhaqaalahanba waxaa bixinaya magaalada minneapolis oo la doonayo in magaalada boosa lala mataaneeyo mise waa dhaqaalaha caadi caadi oo beesha caalamka idinku deeqday
mar walaal codsigan waxaan u gudbinay dowladda talyaaniga waa barnaamijyada horumarineed ay ka fulinaysa magaalada boosaaso garab socdaa waxaana fulin doona insha allahu tacaala hay-adda u n habitat oo ka mid ah hay-adaha barnaamijyada horumarinta ka fuliya magaalada boosaaso gaar ahaan guud ahaanba soomaaliya mashaariic badan bay hadda ka wadaan waxaa ka mid ah public beach oo aanu ka fulin doono xeebta magaalada boosaaso meel xeebta ah oo business ay ka abuuran karaan dhalinyaradu sidii cornigkii u samaysan waxaan rajayn doonaa inaan helno fund dhamaystiran oo lagu dhiso cornig badda dhexdiisa gala halkaasna ay dhalinyaradu marka ay kubadda ku ciyaaraan xeerta iyo markaay dabaal u yimaadaan iyo cid yar yar iyo waaweynba dadka si ay ugu nastaan xeerta oo meel ay kafee ka cabaan meel galabskii loo damaashaatado halkaasna insha allahu tacaala waa hirgelin doonaa oo public day waxaa la socotaa barnaamijka stadiumka iyo youth centerka oo aan dhowaan insha allahu tacaala hirgelin doono iyo barnaamijka arban balaanka dhammaan waxaa gacanta ku haysa hay-adda un habitat sidoo kale waxaa qorshaha noogu jirta inaanu fulino bostejo guud oo ay ka baxaan gaadiidka magaalada sida kuwa ka baxa u baxaya degmooyinka ee ganacsiga la wadaago magaalada boosaaso iyo gobolada kaleba waxaad aragteen hadda inay ka baxaan laamiga weyn laamiga weyn ku yaala magaalada boosaaso oo aad arkayso baawartu socotay gaalkacyo garowe qardho carmo iyo dhammaan gobolada bari oo dhan sanaag in laamiga oo ay sababtay inay traffic jam oo noqoto magaalada socodkeedii xirmo waxaan waxaan rajayn doonaa inaanu banaanka magaalada u saarno halkaasna aan ka fulino bostejo maamusho dowladda hoose magaalada boosaaso waa tahay marka mashaariicdan oo idil goorma ayaa laydin sheegay marka in la bilaabi doono
walaal processku waa socdaa waxay noqon doontaa insha allahu tacaala sanadkan gudihiisa weeye waa mashaariicda labada kun iyo lix iyo tobanka waa xeebaara layla tahay mashaariicda horumarinta ee j p l g-ga kuwan waa kuwa aanu si gaar ah nagu codsanay markii aanu kasoo saarnay buugga horumarinta degmada baahiyaha dhabta ee qabta magaalada boosaaso waxaanu soo saarnay barnaamijyadaas aanu u bandhignay hay-adaha fan baa loo raadiyey waa la helay fankoodii alxamdulilah intii badnayd sidoo kale waxaanu ku rajo weynaa inaanu fulino barnaamijkan la yidhaahdo cabalstone oo ah wadooyinka dhagaxan la isgelinayo shaqa abuurna usumaynaya dhalinyarada iyo dadka tabarta qaybtooda oo dumarka iyo dhalinyarada iyo dadkaan dhaqaalaha badan haysan ayaa qayb ka noqon doona sida magaalooyinka jigjiga iyo looga hirgeliya ayaa rabnaa insha allahu tacaala inaan uga hirgelino magaalada boosaaso cobalstone wadooyin ah sida wadooyinka isku xiraya kuwa isku xiraya labada wadoo kaleeto si ay u yaraato boolka iyo habaaska laamiga soo gelaya dhagaxa gaarigu taayirada kusoo qaadanaya markuu luqyada kasoo baxo waxaan rajaynaynaa in dhawaan magaalada boosaaso ay yeelato wadooyin badan oo cobalstone insha allahu tacaala